waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal barnaamijkii kan ka horreeyey sidaad ku maqasheen sababo dhowra awgood ayay raggii hore ee soomaalidu dibadaha ugu dhoofi jireen sababta ugu weynise xoogsi iyo adduunyo tacab bay ahayd haddiise raggaa la isbarbar dhigo qaarkoodii afafka shisheeyaha wax ka yaqiini turjubaano ayay noqon jireen guud ahaanse waxay u badnaayeen muruqmaaladii badmaaxyada lagu magacaabi jiray ee ka xoogsan jiray maraakiibtii dhuxusha mar ay dhamacda u shidaan iyo mar hadday soo galaan ay biyaha ka dhuraan haddaadse weli xusuusataan su-aalihii toddobaadkii hore aan halkan ka soo jeediyey ee ku saabsanaa waayaha dalmareennadii hore ee soomaalida tii afraad ee ugu dambaysay waatay ahayd qurbajoogyadii xilliyadaas suugaani ma ka hadhay hadday ka hadhayse wax ma laga hayaa jawaabtu waa haa inkastoo tiradii ay lahaayeen iyo maansada naga soo gaadhay ee teelteelka ahi aysan isu dhigmin si kastaba ha ahaatee mar kale raggaasi laba ayay isugu jireen qaar maansada qurbaha ku bilaabay oo waxay hoos u guuxaanba gadaalkii dooba dilaacsaday iyo kuwo awal horeba iyaga oo curinteeda lagu yiqiin dibadaha u dhoofay malahaygana kuwaa dambe waxaa ugu caansan allaha u naxariistay salaan carabay gabyaagii la odhan jiray oo ahaa nin ay sudcaanadiisu badnaayeen nasasho oo idil ka hordega marar aan yarayna dad iyo dugaagba ay noloshiisa halis geliyeen siduu sanado dibadaha ugu maqan yahay ayuu salaan maalinta dambe marka berbere ku soo xirtay ka soo degi jiray haddiiba reerkiisii biyiga iyo afadiisii cawo dhooble kolba meeshii loogu sheego ayuu u degdegi jiray kuma se nagaan jirina durbadiiba intuu ka jiciirto ayuu qaban jiray bad iyo biri kolba meeshii uu hilaac uga baxo ee hawo adduun ay u hoggaamiso taasina wax lala yaabo ma aha maxaa yeelay wuxuu ka isiraa dhaqan ahaan soomaalidii qabtay in ragga socodku u wanaagsan yahay fadhigana looga run yahay wuxuu ka mid ahaa da-dii ku maahmaahday xagla laaban xoole kuma yimaadaan fadhi iyo fuudi cibeed laysku waah ood kaa fogi kuma dhaxan tirto iyo biyo sacabadaadaa looga dhargaa hayntooduba ha yaraatee da-dii baryada iyo gacno hoorsiga iskala weynayd sidaa daraaddeed salaan iyo intii kale ee la ayniga ahaydba halkudheg waxa u ahaa ragga socodku wow door taasna isaga qudhiisa ayaa ku sheegay tuduc ku jiray gabayadii uu tirin jiray midkood su-aasha haddaba meeshan soo geli karaysaa waxay tahay maxay ahayd sababta gabayga uu tuducaasi ku jiro uu salaan u tiriyey waxaa la yidhi wuxuu oladan lahaa ragseediyaashiisa oo mar uu nairobi ka soo laabtay soo tamadiyey iyaga oo ka doonaya intuu maqnaa wixii uu soo tabcaday inuu wax ka siiyo isaguna sida tixda ka muuqata qurbaha kalama u iman wax isaga iyo ina dad u qaybsama dabadeedna markuu u dayriyey ayaa xidid iyo xigaalba hareeraha lagaga kacay kor iyo hoos bana loo canaantay waxaa lagu yidhi oo salaanow mar walba adoo fara maran haddaad soo noqonayso haddii aadan waxbana dhaamin maxaa hawkarka socodka iyo safarada halista ah kugu wata maad nala joogtid oo sida iyada oo kale reeraha isaga dhex dhagaatid maalintaas ayuu tiriyey gabaygaa uu ku faahfaahiyey sudcaanladiisii qaarkood dhibihii uu kala kulmay gabaygaas uu haddana kaga cudur daartay in xididka wax ka soo doontay aanu maantaa waxba u hidin karin waa gabayga tuduca aan u dan leeyahay uu ka midka yahay ee sida kooban farshaxnimaduna ku dhan tahay uu u falkiyey waa tuduc ay duluucdiisu tahay dhib kastaa ha ku jirtee in kolley iyo kolleyba socodka iyo sodcaalku ay jiifka dhaamaan waa tuducii ahaa saantii dhaqaaqdaa hadday socod ku dheeraato inaanay soo noqon iyo eebbaheen inuu salaameeyo labaday u kala soocan tahay silicse waa jiifa buu yidhi bilowga qarnigii labaatanaad waxaa jiray rag iyo qoysas idil oo dibadaha u qaxay gaar ahaan waayadii uu socday dagaalkii dheeraa ee dhex maray daraawiish oo dhinaca iyo dhinaca kale oo ka koobnaa gumaystayaashii ingiriiska talyaaniga xabashida iyo soomaalidii iyaga garabka u ahayd colaadaas sida weyn loogu hoobtay dalka iyo dibaddiisana aada looga dareemay rag baa ka cararay oo cararkoodii meelo fogfog ku gaadhay sidaasna qurbajoog ku noqday waxaa ka mid ahaa abakor cawad bayle nin la odhan jiray oo kolba wuxuu markab ka dego mid kalena koraba ugu dambaystii england isisii taagay magaalada cardiff ayuu salka dhigay halkaasoo uu ka qaban jiray shaqooyin kale kaanahoo mushaar fiicani uu ka soo geli jiray maalintii dambe ayaa isaga iyo rag uu marti qaaday waxay fadhiisteen makhaayad cunto wanaagsan leh asi yaro qaali ah cuntadii markay dhammaysteen ayaa abakor lacagtii oo halgeli noqotay isagu bixiyey dabadeedna inta isu bogay ayuu gebiyey isaga oo ku faanaya nolosha wacan ee u dambaysay islamarkaasna liidaya tii miyiga ka jirtay iyo xoolihii lagu dhaqan jiray ee isaguba uu ku soo koray kuna soo barbaaray dabadeedna isaga oo isula ekaaday amaba isla simaaya sarkaalkii ingiriiska ahaa ee baryahaa cadan ka talinayay ayuu yidhi geel iyo ninkii ari dhaqda yay gaaja qabataaye geediga ha loo yaamiye sida gabraareede gini kuma qadeeyeen haddaan gurada noor oole geedida horteed daar cad bay gogoshu ii taale garka waxaan u feedhaa sidii gondharka cadmeele sidii dhici jirtay waayadaas ingiriisku soomaalidii uu gumaysanayay wuxuu ku beer laxawsan jiray in isagu uu gacal u yahay cadowga keliya ee ay leeyihiinna uu yahay sayid maxamed iyo daraawiishtii uu hogaaminayay dacaayadaas ayuu dad aan yarayn ku hoday si ay uga rumaystaanna qaarkood ayuu sidii ubad uu dhalay u koolkoolin jiray waxay ka ahayd tab uu dadweynaha kaga hor joogsanayay in dhaqdhaqaaqaas hubaysan ee waddaniga ah ay ku biiraan ama inuu askar ka qorto ay ka madax taagaan abakor cawad isaga oo arrintaa og ayuu england tegey wax yar kadibna waxaa soo gaadhay in daraawiish la jabiyey sayidkiina geeriyooday maalintaas ayuu ingiriiskii la soo baxay caadadii iyo cadaadiskii gumaystayaasha lagu yaqiin maalintaas bay soomaalidii u hoggaansanayd iyo tii ka soo horjeedi jirtayba ay isugu mid u noqdeen waatay ku maahmaaheen waxbadsa waxbeel bay leedahay dhalaartii dambe goor lagu wado kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo labaatankii ayaa abakor oo noloshii u macaanaatay wuxuu ku hamiyey inuu kororsado oo wakhti gaaban lacag badan uu ku yeesho markaas buu sameeyey lacag been abuura oo giniga ingiriiska uu u ekaysiiyey taasoo inta lagu qabtay oo xabsiga ku galay kolkaabuu maalin maalmaha ka mida isaga oo weli xiran ayuu xusuustay dacaayadii ingiriiska ee ahayd in cadowgoodu sayidka yahay isaguse uu xabiibkood yahay dabadeedna wuxuu tiriyey tix uu sayid maxamed ugu calaacalayo islamarkaasna uu ku carabaabayo hadduu wadaadkii noolaan lahaa inaanu xabsiga ingiriiska ku jireen dembi kastaba ha galee wuxuu yidhi england waxaan ka ciilbixi lahaa inaan caroo noo leh in caro waa sayidka ayuu ula jeedaayo uu ugu abtirinayo hooyadiis caraseed magan england waxaan ka ciilbixi lahaa ina caro noole isagaa cirkaa uga dhignaa calanka king george cad bislaaday baan ahay hadduu ciidda hoos maray goorteed dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo